agaasimaha waaxda abuurka iyo horumarinta cuntada wasaaradda beeraha hirshabeelle cumar xasan cusmaan ayaa ka hadlay howlaha la xiriira sare u qaadidda wax soo saarka beeraha deegaanada hirshabeelle agaasime cumar ayaa carabka ku adkeeyey in ay sameeyeen iskaashatooyin labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha loona markaasi helo abuur tayadiisu sarreyso iyo sidoo kale dalagyo caafimaad qaba lana hubiye wasaaradda waxay isku habaysay iskaashitooyinkii oo lafdhabarku ahaa wax soo saarka noocyada kala duwan beledweyne iyo gobolka shabeellaha dhexe labada gobolba iskaashitooyin baa loo abuuray oo lagu xirayy hay-adaha w f b oo ayagan dhanka cuntada ka shaqayso afar iyo toban iskaashato degmada beledweyne ayaan ka fulinay toban iskaashatada degmada joogar kuwaasoo wasaaradda si hoose ama la shaqeeyaan fidayaal wasaaradda ka mid ah mashruuca s r s f la yiraahdo oo ay naga caawisay dowladda sida ama sweden laba hay-ado waaweyn faw iyo w f b na ay implementiga ay sameeyaan iyo labada wasaarad heer federaal iyo heer state mashruuca maasha allah face togii wuu dhamaaday face onkii waa dhamaaday face togii ayaa noo socdo hadda kolley iskaashitooyinka waxyaabaha ay soo saaraan mar waliba bandhig baa lagu sameeyaa oo mar waliba waa la zaa-iday wax soo saarkii dalka maasha allah oo aad ka dareemi kartiin oo shaashadaha iyo t v-yada aad ka arki kartiin dadaal dheer bay wasaaradda u sameysay dhanka sugnaanta cuntada